waxaaba aynaha qabdiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maanta waayayna bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo subax walbaad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha
habar habar ma joogte haweeniyo rag maanta waayaynaanu kala harin
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaanta ha suulise
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal mar kale kulanti wacana wanaagsan saaxiibadaan jecelnahay barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada saaka dhegeystayaal qodobada aan idinku hayno oad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona khilaaf soo kala dhex galay eh, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle haddaba dhegeystayaal khilaafkaasi muxuu la xiriiraa barnaamijka ayaad ku dhegeysan doontaan sidoo kale hogaamiyaha waa mid ka mid ah musharaxiinta ka qayb galay tartanka aqalka sare oo lagu magacaabo axmed daaci ayaa isaguna wuxuu ka hadli doonaa sida uu arko doorashadii aqalka sare ee ka dhacday ee dabcan hirshabeelle ayaad barnaamijka dhegeystayaal idigu soo gudbin doonaa haddii allaha wadar raalli ka noqday iyo xaalado kale oo la xiriira maamulka hirshabeelle qodobada kale barnamijka dhegeystayaal aan idigu hayna waxaa ka mid ah oo aan idiin soo gudbin doonaa diiwaangelinta musharaxiinta aqalka sare ee somalilan oo maanta lagu soo gabagabaynaya magaalada muqdisho waxaa sidoo kale barnaamijka ku dhegeysan doontaan wasiir ka tirsan koonfur galbeed oo shir uga qayb galay dalkaasi nigeria waxaan barnaamijka dhegeystayaal sidoo kale idiin soo gudbin doonaa oad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal cabasho laga gudbiyey guddiga doorashooyinka maamulka puntland baarlamaanna waxaa ay soo saardhay go'aamo laga hirgelin doono dalkaas kuwaas oo salka ku haya shareecada islaamka qaybaha dambe ee barnaamijkana dhegeystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa xubinta xiisaha badan ee saaxiibada kalamaan gunta iyo gabagabada barnaamijkana dhegeystayaal waxaan idiin hayaa saaka
sida geeda u baadle oo ku yaal arligeena adiga layrwaada macariishu bixiise jacaylkaynu abuuray ayankaynu sugaynay arrinkaynu dhawowle aroskeenna mid khayr leh sida geeda u baadle oo ku yaal arligeena adiga gunta iyo gabagabada barnaamijka ayaan idiin soo gudbin doonaa cabdikariin raas iyo nibcadegan iyo heestooda iyo salaam dhegeystayaal saaxiibayaal u diyaargar wanaagsan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado
hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma
waayahay saaxiibayaal mar kale kulanti wacan wanaagsan ismaqal wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan cadaada siddeetan iyo siddeed dhibic shan baad naga dhegeysanaysaan dhuusamarheebna siddeetan iyo siddeed dhibic cibar megahertis dunida oo dhanna live streamkaad nagala socotaan markaana hirshabeelle warar kala gedisan ayaa ka soo baxaya khilaaf u dhexeeya madaxda maamulka hirshabeelle gaar ahaana madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi hirshabeelle kuwaas oo lagu soo warramaya inay isku khilaafsan yihiin mid ka mida kuraasta aqalka sare ee isagu doorashadiisu ay taallo magaalada jowhar ee caasimadda maamulkaasi hirshabeelle khilaaf xoogan ayaa lagu soo warramaya in soo dhexgalay madaxweynaha hirshabeelle cali waa cali cabdulaahi xuseen gudlaawe iyo ku-xigeenkiisa yuusuf axmed hagar dabageed kaasoo saameyn ku yeeshay doorashada aqalka sare ee ka socotay magaalada jowhar khilaafka ayaa ka dhashay markii madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle uu dalbaday in si gaar ah loogu xidho kursi ka mid ah kuwa aqalka sare mid ka mid ah musharaxiinta uu watay haddii kale aysan dhici doonin doorashada kursigaasi labada mas-uul ayaa khilaafkooda waxa uu keenay inuu hakado ama hakato doorashadii socotay waxaana hadda ku howlan sidii arrintaasi dib loogu bilaabi lahaa guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle waa siddeed iyo tobanka bishan doorashada aqalka sare ee ka socotay magaalada jowhar ayaa lagu kala tegey markii buuq iyo gacanqaad uu ka dhacay hoolka doorashada xubno ka tirsan hirshabeelle ayaa buuq iyo gacangaad waa gacanqaad bilaabay xilli ay dhammaatay cod waa codtirinta wareegga koowaad ee doorashada kursiga lixaad ee aqalka sare oo ay ku tartamayeen shan musharax oo beesha madaxweyne ku-xigeenka ka soo jeedo oo mid ka mid ah uu tanaasulay falkaas waxaa lagu eedeeyey inuu fuliyey xildhibaan taageersan madaxweyne ku-xigeenka markii ay dareemeen in musharaxii ama musharaxooda laga guulaysan rabo dhinaca kale axmed daaci oo isagu u tartamayey ama u tartamayay xilka aqalka sare islamarkaana la tartamay muuse suudi iyo cabdulaahi sheekh xasan ayaa isagana dhankiisa waxa uu horaysi uu siiyey warbaahinta uu ka warramay sida uu arko doorashadii ka dhacday jowhar ee aqalka sare iyo midda hadda la filaya in lagu tartamo mar kale
doorashadii jowhar runtii waxaan aada uga mahadcelina horta allihina burtaan u mahadcelinaa midda labaad madaxda hirshabeelle ayaan u mahadcelinaa siay doorashada si daahfurdaana uga shaqaysay annagu waxaan ku faraxsannahay maamul goboleedkanyu inuu maamuladi wax weyn dheeraaday xagga cadaaladda dadkana cadaaladaad deeqda kii waxaa meesha u tartamayay soddon iyo dhowr qof ayay ahaayeen dadka rabay kursiga murashaxiinta ahay dadka haddana laakiin waxaa tartamayaan u malayhaa adiga todobaya labaatan qof inay tartameen la tahay markii dambo siddeed kursiyayna ahayd waxa laakiin inta kale xaaladeedu boqolkiiba sagaashan aad iyo aad ay u fiicnayd waanu soo dhoweyaha aniga siyaaso sideerban weligeedba xusul la'aan ma dhacdo laakiin waxaan isleeyahay garan kale lama bixin laakiin galuusya furasho inay iska jirto waa iska dhici kartaa laakiin aadaan ugu hambalyayhaa madaxda hirshabeelle shaqooyinkay qabeen waana ku dhiirigelinaa aadaan ugu kalsoona
bal waxaad kaloo aad iiga warantaa ma ku qanacsan tahay qaabka lagaaga guulaystay mase waxaad isleedahay mudan axmed daaci xoogaa gacan bidxayn ayaa jirtay oo sabab lagaaga guulaystay ayaa jirta mise waa ku kalsoon tahay inaad adigu guulaysan lahayd haddii dadaal heerka aad joogto in ka badan aad samayn lahayd waxaan u qanacsanahay boqolkiiba boqol haddii wax bartoor jiraan ba waa ku qanacsanaanahay dhinaca weelka loo qalloociyay haddii lii qalloocinahay naftigayga aad ugu qanacsanaanahay laakiin si fiican ayaan ugu qanacsanahay runtii anoon arrintaas ka manaafaqayihiin haddii wax jiraanna waa waxyaabahaan jeclaalahay anigaba marmarka qaarkood in lay suubiyo laakiin qofku hadduu la dibriyo buray la go'ay naftigeena ay badiyaan marka sidaan u dhihi maayo anigu kursigaas kursigaan anigu leenahayo hayo ninka odagaa hadda ku guulaystay qaaday waxaana u soo daba kacay aniga iyo rag kaleba anigu shaqsiyan waxaan u soo daba kacay kursigu inuu shaqeeyaan u soo daba kacay haddii baarlamaankii ii u arkay in de amba nasiib uga dhigay odagii saaxiibkeeyahay ama adeerkeeyahayn aadaan ugu faraxsanahay weliba aadaan ula shaqayha laakiin waxaan hawada u marinayaa anku hadbana si gaara isu arki doono inuu kursigaasaan fadhiid ka dhigin adeerkaya xaaji muuse kursiga shaqaa laga rabay moohe nin gaar ahaan habartii dhashay ama aduugii dhalay ma jiro laakiin kursigu kursi cidda in loogu shaqeeyo dadku u ahay isaguna waxaan ka codsanaa maadaama uu nasiibkiisa galay sidii sanadka dhoweed nooban malxiis ku qaadan sow sheegay hadda inuu ku shaqeeyo malagow malxiis ahay walxuu isku haleeyaye hadda wou soo dhididee inuu ku shaqeeyo taaltanayn waxaa jirtay in aad ka hadashay tartankii kadib oo aad sheegtay kursigu kan keliya inaanu ahayn xildhibaano qoslayana ay jiraan maxaad ula jeeda hadalkaasi waa mid muran badan dhaliya gudoomiye waxaad og tahay kursiga aan hadda xaji muuse anigu isku kursiyaan nahay kursi kalaa noo dhiman oo cidda daa'uudka hu leeyihiin oo xildhibaan waad og tahayoo haddee ninkii aniga xildhibaankayga ahay wuxuu loobingarayhayey seedka kale marka waxaan isleeyahay kursiga haddaad ku guulaysan weyda halka dambaad ku guulaysan doontaa marka ood qolo kale oo kula la keeni doonta mudane axmed xasan cadow maamul goboleedka hirshabeelle waxaad moodaa maamulada kale ee dalka ka jira inuu si aad ah uga haray wax sabab ah oo aad haysid adiga aragtidaada maamulka hirshabeelle wuxuu ahay maamulkii ugu dambeeyey maamulada ayuu ahay sababtaasu horta marka koobaad waa kii ugu dambeeyey marka labaadna nimanka madaxtooyadi ku heshiila ayaa madax u ah marka labada dhinacaa dhibaato looga fura hadduu shaqay tago marka waxaa sabab u ah dowladda dhexe inuu horuu shaqay waayo dowladda dhexaa sababteera
madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaad moodaa berihii u dambeeyeyba khilaaf aad u badan ayaa ka jira wax saamayn ah ma ku yeelan karaan doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka
wax saamaynay ku yeelan karaan birkee dal madaxdiisa diriirsan tahay hadda doorashadiisu inayan hagaagayn waad og tahay waxaan ugu baaqaa horta guud ahaan dadka soomaaliyeed inay dano hora gartaan ninka u sarreeya dalkoo madaxweyneho wakhtigu ka dhammaadana waxaan jeclaalahay hawshaas inuu ka fadhiisto u dhibaatada ka daayo dalka sidaasaan horta aad ugu celcelina hoon u jecla rag badan oo xoogaa dhinac kala haayawdaantan oo xilal ka haaya dalka annaan wakhtigooda hadda sidaa u dhammaan na inay xoogaa xarigiisa u libiiciyu hayaan hawsha oy corruption ku dhiirigelinayaan aan aan ka warqabaa iyagoona arrintaas faraha kala baxaano arrintaa marka intaas aan uga gudbaa beesha caalamkana iyo dowladaha soomaaliya daneeyana waxaan leeyahay madaxtooyada madaxweynaha ka saaraano ha dejiyaano xalaane siday hadda xaaladda kusii socoto kuma hadday kusii socoto dhibaataa dhacaysa gacanka hadala madaxweynuhu siduu doonaana waa gacanka hadal wuxuu isleeyahay marka dalkan nimankaanu hanti ay tabcadeen guryaminay jajabaanna guryaha jajabaaya igaarta iyo guryaha igaartuna dee inay doqolnimo ku noolaadaan amay gumaysi dad ugu jiraan igaarta looma korin dalkana ugu noqon maayaan saas ciidamo marka madaxweynuhu hadduu gaabsa diido faraha laysula tega meeshana waa laysugu gela madaxtooyada haddii sharci lagu kala bixi waayo xoogaa lagu kala baxo ra'iisul wasaarahana waxaan leeyahay inuu go'aan cadqaa kuwa u beenta u sheegahuna wax rumahoy sheegayaan dalkaanay ka rabaan oo dheexahu ma jiraan ra'iisul wasaaruhu doorasho ma rabiyo waa inuu dardargeliyo shirka madaxweynahana ciddii hoseeyo howlahaan la kaashado oo beesha caalamka iyo dadka aqoonta leh iyo dadka cilmiga leh aase u jeediyo dhibaatadau haayo ayaan ka codsanaynaa ra'iisul wasaaruhu marka inuu dhinacba mugdayo anna gobol muqallisiinah oon dalka u danayhayno u kala xirig diidaan waxba ka soo bixi maayaan farmaajo wakhtigiisi aa dhammaad waa anoo degmada wada jir dirqi tegoo kale xilligiis oo guddoomiyahan ka aha dhiteg madaxweyne wakhtigiisu waa dhammaaday dalka dhibka ha ka daayo haddooban ka dayna ma fiicna hayso hawshu
mudane axmed daaci bal waxaad iiga warantaa aragtidaas siyaasadeed dalka qaabka uu u socdo sida een khilaafka uu ku dhammaan karo iyo ugu dambayn xalka waxa uu noqon karo aragtidayda waa waa dowladda een, na danayhaaya oonna dhiba- oon- oon la dhibaateeyhayn inay gacanna siiyaan oy madaxweynaha wax nagala qabtaan
kaasi waxauu ahaa hogaamiyaha axmed daaci oo isagu u tartamay xilka aqalka sare ee maamulka waa xilka aqalka sare islamarkaana la tartamay musharaxiin ay ka mid yihiin muuse soodiyalaxow iyo cabdulaahi sheekh xasan oo isagu ka warramayey sida uu arka doorashadii ka dhacday hirshabelle
war subxaanow maanta xaggee u ordaysaa ma wax dhibaa jira war heedhe howshu waa isku qasan tahaye kaalayo ugaaska ila tag xildhibaannimadayda weli meel ma saarnee bal waayahay la dhaqaaji ugaas ma nabadaa aad iyo aad qofka ugu horreeya liiska ma iga dhigta ugaas waa liiskee liiska xildhibaanada beesha kuwii hore miyaad sheegaysaa war maye kuwa hadda maxaa dhacay ugaas
haraagaagu kuguma filnaa ugaas waa maxay sidaad u hadlayso fadlan ugaasku waa mashquul ee koruhay war niyowna keen meeshaan wax ku yaalla ma lehe waa kaa tagnay ugaasna ma sii ahaanaysid adna xildhibaan noqomaysid jimcaale maadaa ugaska xilka ka qaaday war ma rabee haddaan ugaas duubaya kaalay shiicalay shiicalay kaalay haya jimcaale maxaa daran laga bilaabo saacaddan ugaaska beeshaynaa tahay anaana kaa dhigayo anaana ku duubayo halkan soo fadhiiso war makaa dhaba war ninkaan war mahaya gesa caanaha dukaankan iiga soo gad oo jimcaalow ma hadda ugaaska caana lagu subaa haddaan gesa caana booraa ku daadinaya horewna xildhibaan iiga qora ar hadda i dhacatay duub oo caanaha ku daadi war yaa tanoo kala arka ugaasnimadu fududa war naga tag adduunka dhanaa la fududeeye fadlan caana ku shubo oo ugaas caleema saaro oo ciyaarta u badi si aad xildhibaan u noqoto
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaal qaybihiisii hore markaana waa ciidamo ka tirsan amison ayaa lagu soo waramayaa in eh, qarax miino lala eegtay deegaan ku dhow degmada mahadaayo ee gobolka shabeellada dhexe kolonyo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa midooda afrika ee amison ayaa waxaa qarax miino nooca dhulka lagu aaso lagula eegtay duleedka degmada mahadaayo ee gobolka shabeellada dhexe qarax ayaa lala eegtay ciidamada amison gaar ahaana kuwa ka soo jeeda burundi ayaa waxaa ka dhashay khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamada saarnaa gaari ka mid ah kolonyada oo kusii jeeday degmada mahadaay al-shabaab warar ay ku qoreen barahooda internetka ayaa waxay sheeg- ku sheegteen inay qaraxaasi uu ka dhacay duleedka degmada mahadaay ay ku dileen toddoba askari oo ka tirsan ciidanka burundi halka kuwo kalena ay uu dhaawac soo gaaray sidoo kale shabaab waxay sheegeen in intaas ama intaas ay ku dareen in gebi ahaanba uu gubtay gaarigii nooca gaashaaman oo ay saarraayeen ciidamada geeriyooday oo socdaal ku marayay deegaanka buurane oo qiyaastii saddex kilomitir u jira mahadaay al-shabaab ayaa marar badan qaraxyo miino la egtay ciidamo amisoon oo ku socdaalayay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose iyo maamulada hirshabeelle iyo koonfur galbeed waxaana ciidamada amisoon ay weerar weerarada ka soo gaaray khasaare dhimasho iyo dhaawac leh habar habar ma joogte hay hay la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maanta baayayna waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta ayaan weli ku guda jirnaaye ee dacwad ka dhana dowladda soomaaliya ayaa loo gudbiyey maxkamadda i c c urur ay ku midaysan yihiin qareeno soomaaliyeed ee qurba jooga oo fadhigoodu yahay magaalada melbourne ee dalka australia ayaa dacwad ka dhana dowladda federaalk soomaaliya u gudbiyey maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka i c c gudoomiyaha ururkaas garyaqaan yuusuf cabdi faarax oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in dacwadda ay ka gudiyeen dowladda federaalka ay tahay mid ka kooban afar kiis oo waaweyn ay u haystaan dowladda soomaaliya garyaqaan yuusuf cabdi ayaa kiisaska dacwadda ah ay gudbiyeen maxkamadda i c c ee magaalada heeg ku kala sheegay kiiska ikraan tahliil faarax oo ahayd sargaalad ka tirsan niisa dadkii lagu xasuuqay magaalada baydhabo cunuqabatayntii dowladda ku soo rogtay kismaayo xilliga doorashada iyo dhallinyaradii loo qaaday dalka eritreya sidoo kale gudoomiyaha ururka garyaqaanada yuusuf ayaa carabka ku dhuftay in maxkamadda dembiyada i c c ay ku waa i c c ay ka doontay kiisaskan ay u gudbiyeen islamarkaana ay ka war sugayaan baaritaan kiisaska maadaama uu sheegay maxkamadda ay u yaallo kiisas kale isagoo sii hadlaya garyaqaan yuusuf cabdi faarax ayuu tilmaamay in haatan gacanta ay ku hayaan kiisas kale oo ay ka mid yihiin xasuuq uu sheegay inay ka dhacay magaalada dhuusamareeb xasuuq ka dhacay deegaanka beriire iyo dhibaatooyin kale oo ay ku jiraan kufsi log- la geystay ama dad haween soomaaliyeed loo geystay sababta waa sababta keentay inay xilligan dacwad ka dhanah gudbiyaan dowladda federaalka ayuu guddoomiye garyaqaan yuusuf ku sheegay inay tahay inay bateen dhibaatooyinka loo geysanayo shacabka soomaaliyeed islamarkaana ay digniin uga dhigayaan arrintan xukuumadaha kale ee talada qaban doona si loo ilaaliyo xaquuqda shacabka soomaaliyeed
هيب هيب لا شكتيو حبر حبر ما شكتي هيب هيب لا شكتيو حبر حبر ما شكتي حوالي يارك ما انت باينا
waag saaxiibayaal dhegeystayaal markaana ah magaalada muqdisho diiwaangelinta musharaxiinta aqalka sare ee somalilan ka soo jeeda ayaa lasoo gabagabaynayaa maanta diiwaangelinta musharaxiinta u taagan aqalka sare ee gobolada waqooyi ee dalka ayaa lagu wadaa in maanta lasoo gabagabeeyo kadib maalinta berri loo gudbo tobabar waa tobabarida ergada soo dooranaysa xildhibaanada aqalka sare diiwaangelinta ayaa bilaabanay- waa bilaabatay maalintii khamiista ahayd waxaana guddiga ay sheegeen inay dardargelin doonaan hanaanka doorashada aqalka sare jadwalka ayaa waxaa ku qoran in doorashada bilaaban doonto siddeelaatanka bishan oo ku beegan maalinta talaadada soo socota waxaana doorashadu ay ku eg tahay soddonka bisha sebteembar doorashada ayaa waxaa si wada jira u maamulaya guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi maxamed guuleed waxaana kor kala soconaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble waag saaxiibayaal dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeye barnaamijkan isla soo gaarnay markaana waxaad kusoo dhawaataan xubinta saaxiibada kalamaan oo gabagabada barnaamijka alab aan idiin soo gudbino miyigaan looda joogta raaciyiinta ilaalsha mahmaha aan ka dhagaystay baa waxay odhanaysay mayracaadda habeen iyo siyaaroorida ceelka neef hadduu kici waayo sas inuu dhul yaal ama ay ruqa hayso dab unbaa kala saara anna suuragal maaha caqligayga yarkaana kama dhaadhici doonto surwaal aan xor ahayn iyo buumo canshuur laga qaado xaddhaaf oo ku dulmaan federaalka inaan sii wad wataahe show cadaaladdarraa ka mas-uula dhibkan dadka maanta haleelay warbislow gugii hore waan gunuunucaye gugii hore waan gunuunucaye miyaan goohaygu ku iman wargabooso waxaa la yidhi haddii ou jacayl saa'iduhu anaxda kaa fuulo baraakana ku yeeshiyo filliyo dabaq calooshaada iseersadi ayuu kuu qabtoo waa ku maamulaye inantana xoog ku maaquuniyo kuu qasbaayaahe dhirta iyo dhulkiyo beerahow kula collaysiine inta oo ku haahaaya ood saarka tumanayso waa qurac qarqaaqana waxaad ku hergelaysaaye cadarkuna waxuu dhaajiyaa hooska geedahaye qof cadceedda taabtaana waa dhaxangubiyoodaa warti ama walilaanay gafi waranwu guhaadi amaru geysataan uduru gollunu duuguti intaan ku guuraanna galbooday galbooday galbooday waayuhu gayaxay galbeediyo guban waqooyi warwaaqna waxaad ka tagtay geyiga iyo caashaqa gumaystaha ku hoos jira gacalkood miyuu lumay garba garba la tusaaye warya gaboosa adina way baa ku tabtay garba garaalinike jeelka gannaay gediisme tarasho waxaa kaloo la yidhi gari ma kaa baxdaa adiga ma ku gashaa adiga ma ku gaydaa adiga talo ma kaa go'daa war waxaa la yidhi inta guurti la saaro haddii aan gar la qaadan arrintu waa gudubtaa gacan bayna tagtaa warnamiyow maylaarey garlama gofad makugosliyaasa gaalgalaan galada regna gadiiside gabarahawshaw goroobna kasyew gardorana aragdan gumay heerka lamba gadawaaliyaalari war madayow gabayaaga mid kalaa garab yaale mahmah gu'weyn baa jirtoon xeerka gees marine garba siman raggiyo fadhiya guriga kuu muuqda gabdhihii mar baad xaajadan gala tiraahay war bislow abgadhoodaan allah u naxariisteeba hadda kahor waxau yidhi mar hadday garkaa iyo garkaa geesna qaban weydo inaad gebi dhacdaa way xun tahay ood galgalataaye bari iyo galbeed xaaji waa mid u gawaarac war allah u naxariistaab waan dhowdaan waxaa kaluu yidhi gardarooy waxbaad geysataa goor iyo ayaane gadaafooyin badan baad qabtaa jeer lagaa gudee adiga iyo geeridu dadkii waad gablamiseen war waxaan kaloo maqli jiray gardarooy godkaagii ma laguugu soo galay aryaadhaha samigay cabdullaba wuxuu yidhi
goron yaa geel in loo qaabo danuun laa cugto waa gef weyn goron yaa geel in loo qaabo danuun laa cugto waa gef weyn kuye cabdullah waxaan maqli jiray sumay gadeedii gorayo igabbal ku dhac warda goraya hadda ka weyn war qowdhana uma taqaanida goron yahaad ma noqoto waaye war way balle arrin daray gorayo fiiriye fiiriye dooru wiina tiilay aryadahaanna waxaan maqli jira gaariga qaad gedislay jacayl gedayso iyo gaayaa taaye gacalkaama rabee gooso abduloodin waliba ku tabtay gudqayaana guntiise oo goodka buuxa goodka buuxa gardara ii wiriday war kalamaanay intaasoo gacleeyo aad gabay iyo hees iyo geeraar ku sheegteen xaalka odayaashaa kala maraya war nin walba geedkan qabsadaha lay gooyo muu yidhi war lamba geedagay gobsadii hoola la gooy uslay goomo gooma undhiye aryadaha soomaalidu waxay tidhaahaa maslaxa diidmadarkow ku jabaa hase yeeshee maslaxa iyo gar in la
waa hagaag saaxiibayaal wakhtiga ayaa inoo saamaxayn inaannu sii wadno xibintaasi saaxiibada kalalmaan dhegeystayaal wakhtigaah ayaa ciriiri nagu ah barnaamijka dhegeystayaal saaxiibayaal waxaa idinla socodsiinaya anigoo sharmaarkaas oo dhanka farsamada iyo soo saarista barnaamijka waxaa qayb ka geystay saaxiibka shaafici sheekaye inta barnaamijkan mid lamida kulmi doona dhegeystayaal yaa salaam iyo cabdikariin raas iyo nabcaddegan ayaad iga tegi doonaa
sida geeda u baadle oo ku yaal arrigeena adiga laylwaada macaleeshu bixiise يا سلام يا سلام يا حبيبي يا سلام
jacaylkaynu abuuray hayaankaynu sugaynay arrinkaynu dhawowde caroskeena mid khayr leh يا سلام يا سلام يا حبيبي يا سلام sida geeda u baadle oo ku yaal arrigeena adiga laylwaada macaleeshu bixiise يا سلام يا سلام يا حبيبي يا سلام
jacaylkaynu abuuray ayaankaynu sugaynay arrintiinnu dhawowde caroskeena mid khayrle yebeyena ka yeebo labadii sadeeda yebeyena ka yeebo labadii sadeeda
يا سلام يا سلام يا حبيبي يا سلام يا سلام يا سلام يا حبيبي يا سلام
idile indhahaagu qaarkaan indhahayge idile indhahaagu qaarkaan indhahayge yar jooga bidkaayo mid kale tahaadi yar jooga bidkaayo meel kale tahaadi thank you